waxaa soo taraya xiisad siyaasadeed oo ka dhex xaluursan dalalka sweden iyo ruushka kadib markii ruushku uu sheegay in sweden aysan ka mid noqon karaynin gaashaanbuurta neto haddaba waxyaabihii ugu dambeeyey ee xiisada labada dal ayuu ridwaan xaaji cabdiweli ka waraystay maxamed xaaji xuseen raage oo ka tirsan radio sweden kuna sugan magaalada stockholm ee dalkaasi sweden ridwaan waa mahadsan tahay hadda waxyaabaa ugu dambeeyey markii la eego booliiska ayaa waxa uu xaqiijiyey in daroon weliba nooca weyn ah lagu dul arkay warshad nuclearka ku shaqaysa oo ku taala meel la yidhaahdo foshmark kadibna laba kale laga sheegay oscarham iyo ringhols laba magaalo la yidhaahdo walow midda dambe ay booliisku sheegeen in aanay xaqiijin karin oo aanay waxba arkin labada kale waxay sheegeen in ay helicopter ku cayrsadeen laakiin uu ka mirqay oo uu ka cararay daroonkaasi sida ay sheegtay betra blunkafist oo afhayeen u ah booliiska boolis qaybeedka bartamaha sweden halka kuma ekaanina waxaa sidoo kale haddana baddan loo yaqaano baltiga ama sweden ay u taqaanaan osterhorn ama badda bari lagu arkay markab gujis ah kaasoo la sheegay in ay soo baacsadeen saddex markab oo kale oo laga leeyahay dalkaasi holland oo maraakiib dagaal ah balse uu dhinacan soo aaday isna kadib markii dambe la waayey waxaana booliiska oo hadda hadlay isla caawif sheegeen in arrintan loo arki doono kiis heer qaran ah oo ay baaris ku bilowday qaybta loo yaqaano waaxda howlgallada qaran ee booliiska loo yaqaano nowa sida ay kusoo qoreen yani boggooda waayahay maxamed haddii dadka ku dhagaysanaya aad dib u celiso xaggee dhibaatadan ka soo bilaabatay hadda u dhexaysa sweden iyo dalka ruushka dhibaatadu waxay kasoo bilaabatay horta inta badan waxay la xiriirtaa dagaal qabo oo marar badan ka dhexeeya sweden iyo ruushka sweden dabcan waddan ka tirsan reer galbeedka balse hadda markii ugu dambeysay marka la eego sababta degdegta ah waxay ahayd ruushka oo ka hadlay in wadamo aan ka tirsanayn gaashaanbuurta nato ay ku biiraan inuu kasoo horjeedo waxaana waddamadaas ka mid ahaa sweden sweden arrintaas siyaasad ahaan ayay aada u qaadqaaday si cararana way uga hadashay dabcan sweden kama tirsanaa gaashaanbuurta nato laba boqol oo sano ka badana dagaal toosa oo caalami ah ma gelin laakiin waxay sheegeen in ay xaq u leeyihiin inay galaan nato haddii ay iyagu taa dantooda ammaan qaran u arkaan welibana sanadkii labadii kun iyo labaatankii arrintan baarlamanka ayaa u codeeyey oo laba boqol iyo afartan mudane ayaa ku codeeyay oo mucaaradka u badan in sweden ay samayso wax la yidhaahdo nato opqun ama in markii ay doonto waaya maxamed aan kaa dhex gala markay sweden laga hadlay sida aad sheegtayba waa dal inta badan dhexdhexaad loo arko gaar ahaan marka la eego dalalka scandinavianka xataa dhexdooda marka ma la dhihi karaa ruushka waxaa laga yaabaa inuu tuunsan yahay mararka qaarkood taageero laga yaabo in sweden ay u fidin karto ukraine arrintaas waxbaa ka jira oo sida uu horeyba ay u sheegtay wasaaradda gaashaandhigii sweden ee loo yaqaano fashfash macton waxa ay sheegtay in ay taageerayso ukraine oo ay saanad iyo siyaasadba ku taageerayso sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga peter holdqvist sidoo kalena dabcan sweden waxay ka tirsan tahay sidaan sheegayba reer galbeedka waxaa kaloo jirta in sweden ay waxaan ka badnayn saddex boqol iyo afartan kilomitr u jirto incalif ama qayb ka tirsan ruushka oo la yidhaahdo kaliningrad oo ku dhex taala poland iyo waddanka lithuania taasoo kusoo jeeda dabcan baddan loo yaqaano baltiga ee sweden dhinacan bari ka jirta marka halkaas iska soo galaan dabcan jasiiradda gotland oo hadda dhinacaas ugu sii jirta dhul ahaan badda baltiga iyo ruushka qaybtan ka tirsan waxaa u dhexaysa saddex boqol iyo afartan kilomitr oo qura sidoo kalena dabcan arrintan ukraine iyo arrintan ku biiritaanka nato iyo la shaqaynta nato iyo siyaasadeeda galbeedka raacsan iyo waxyaabahaasoo dhan ayay dabcan isku hayaan oo marar badan ayaa waxaa dhacayay shilal noocan oo kale ah waayahay ugu dambeyn sweden waxaa la sheegayaa hadda in ciidamo ay geysay jasiiradda gotland ee ku taala isla baddaas baltica marka waa maxay danta ay ka leedahay sweden ma la dhihi karaa waxaa loo arki karaa daandaansi in ay ruushka ku wado xilligan
sweden hadda waxay guddoonsatay in la kordhiyo ciidamadeeda iyadoo hadda maanta lafteeda qayb la tababaray oo la diyaariyey ka tirsan shan qaybood oo sweden oo dhan laga diyaarinayo in sideed kun oo askari lagu daro ciidamada sanad kasta ilaa labada kun iyo soddonka ayaa la guddoonsaday laakiin sida hadda ay ka hadashay wasaaradda gaashaandhigga ciidamada la geeyey qaybtan gotland waa ciidan loogu talagalay in ay diyaar garow iyo muujiyaan in aysan maaragtay la kedinin nin la yidhahdo magnus christenson oo ka tirsan cilmubaara ka ah qayb dugsiga gaashaandhigga ee loo yaqaano fashfash hog schoolan wuxuu sheegay in sweden ujeedkeedu uu yahay in ruushku aanu kedinin laakiin hadda aanu jirin khilaaf hubaysan oo la filayo inuu dhaco marka ciidamadan meelaha la geenayo sidoo kalena meelo kale laga yaabo in lagu arko sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga waa ciidamo yacni falax goodin ah oo cudud muujin ah oo sweden ay muujinayso inay tahay wadan dabcan diyaar ah haddii uu dagaal dhaco sidoo kalena dabcan waa wadamada inta badan hubka soo saaray ay ka mid tahay sweden walow aanay wadan dagaal gala inta badan ahayn kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji xuseen raagi oo ah suxufi ku sugan dalka sweden oo u warramayay wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli